أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن bismillaahi araxmaani araxiim subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo maxkamadda wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose ayaa fulisay xad ka mid a xuduudda alleh kaasoo ka dhacay fagaaraha deegaanka kuunye barrow ee wilaayadaas maleeshiyaadka murtadiinta ayaa weerar dad shacab ah ay ku dileen ka geystay mid ka mid a xaafadaha magaalada muqdisho howlgal askar murtadiin ah lagu dilay ayaa ka dhacay deegaan hoostaga magaalada marka tartanka ramadaanka idaacadda islaamiga andalus ayaa si habsami leh ku socdo iyadoona xalay ay tartameen majmuucada ba in ka badan lix boqol oo ruux ayaa ka faa'iidaystay jowlo dacwi ah oo wilaayada islaamiga ee galgaduud ay ka fulisay degmada galcad iyo deegaanada hoostaga guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee bakool maamulka islaamiga degmada xagar ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa dowla diiniya u soo gebagabeeyey mu'adiniinta masaajidda degmadaas haweenka ku dhaqan deegaanka shaw ee wilaayada islaamiga hiiraan ayaa hadyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furamaha hore ee wilaayadaas
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن waa subaxnimo axada taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay shanta bisha barakeysan ee ramadaan sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada warkaas oo faah-faahsan maxkamadda wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose ayaa fulisay xad ka mid a xuduudda alleh kaasi oo ka dhacay fagaaraha deegaanka kuunye barrow ee wilaayadaas cabdulqaadir maxamed rabbaani ayaa warbixintan inoo haya
qiyaastii dad kumanaan ah ayaa usoo daawasho tegay fagaaro weyn oo ku yaala magaalada kuunya barrow ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose oo lagu soo afjaray nolosha abeysooyin micyo sumaysan ku jaqeeyay dhiigga dadka muslimiinta ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya kuwaas oo u shaqaynayay jawaasiisna u ahaa kooxda gaallaraaca ah ee soomaaliya ee uu xasan garguurta majaraha u hayo iyo dowladda salibeedda ah ee maraykanka jawaasiistan oo ahaa ilaa iyo shan oo lagu eedeeyey in ay la shaqaynayeen salibiyadda maraykanka iyo kooxda dabadhilifka ah ee murtadiinta ayaa u fududeeyey cadowgaas duqaymo arxandarro ah oo ay dad rayada ku gumaadeen iyo sidoo kale rag ay ka mid yihiin mujaahidiin oo ay ku beegsadeen duqaymaha diyaaradaha iyo in ay cadowga u dusiyeen siraha muslimiinta ay leeyihiin jawaasiistan oo dhabardhabar ugu dangeegay coosgeeriyaadka silibiyiinta iyo murtadiinta indhahana ka daawanayay carruurtii ay agoonteeyeen iyo hooyooyinkii masaakiinta ahaa ee ay gambooyinka cadcad madaxa u saareen ayaa iyaga oo khabar moog ah dadkana isu ekaysiinayay waxaa gacanta ku soo dhigay sirdoonka caalamiga ah ee mujaahidiinta oo rabbigooda garabsanaya una taagan difaaca dadka muslimiinta ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya kadibna waxaa dembiilayaashan iyaga oo dullaysan ee allah karaamada ka qaaday la hor keenay maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka ujeeddo caddayn xukun maxkamadeed waxaa maxkamadda shareecada islaamka la hor keenay eedaysanayaasha kale ah jaasuuska koowaad waxaa lagu magacaabaa aadan iimaan gaabow waxaana loo garan og yahay aadan baasto da'diisu waa afar iyo labaatan sana jir ninkan waxa uu la shaqaynayay maleeshiyaadka maamulka ashaadala dirirka ah ee jubbaland wuxuuna ka dambeeyey weerar dhowr ah oo ka dhacay beer xaani ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose sidoo kale jaasuuskan ayaa basaas iyo indhaba u ahaa maleeshiyaadka uu soo carbistay maraykanka ee loogu magac daray danab wuxuuna shaqadan basaasnimo ku howlanaa muddo saddex sano ah waxa uuna ka dhawaajiyey in uu shaqooyinkaas ku qaatay sandareer aan tabar badan lahayn maxamed abuukar cusmaan waa jaasuuska labaad waa toddoba iyo labaatan sana jir wuxuuna la shaqaynayey dowladda silibeedda ah ee maraykanka iyo maamulka riddada jubbaland eedaysanahan ayaa ka dambeeyey weeraro ka dhacay degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose isaga oo sidoo kale howlo basaasnimo ah ka waday degmada kamsuuma weerarada jaasuuskan uu mas-uulka ka ahaa waxaa ka mid ah duqayntii lagu dilay allah ha u naxariistee suldaan maxamed cabbaas jaasuuskan ayaana falkan ku jiray muddo saddex sano ah midka saddexaad waxaa lagu magacaabaa cabdiraxmaan geedi aadan oo loo garan ogaa cabdiraxmaan obi waa afar iyo afartan sano jir waxa uu la shaqaynayay sirdoonka dowladda salbeedda ah ee maraykanka cabdiraxmaan obi ayaa ka dambeeyey duqaymo ka dhacay degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe taas oo si gaar ah loogu beegsaday mid ka mida goobaha waxbarasho ee degmada iyo kuwo kale muddo sannad iyo bar ayuuna ku jiray shaqadan basaasnimo intaa kumuusan ekaysan ee waxa uu shaqaalaysiiyey kuwo kale oo gaalada garab u noqday jaasuuska afaraad waxaa lagu magacaaba xuseen xasan xuseen waa toddoba iyo labaatan sano jir kaas oo la shaqaynayay silibiyiinta maraykanka isla markaana ka howlgalayay wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose waxa uu ka dambeeyey dilka dad badan oo muslimiin ah jaasuuskan waxa uu la gaar ahaa isku dhexqarinta mujaahidiinta si uu u dhuuxo siraha iyo xogaha islaamka waxa uuna shaqadan waday muddo sannad iyo toddoba bilooda jaasuuska shanaad waa raage cabdi cali oo da'diisu tahay soddon sano jir wuxuu basaas u ahaa sirdoonka salibidda ah ee maraykanka waxa uuna qayb ka ahaa shabakadii doctor ayuub ninkan ayaa ka dambeeyey duqaymo ka dhacay magaalada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxa uuna sheegay in shabakadda doctor ayuub uu la shaqaynayay muddo siddeed bilood ah intaas kadib mar kale ayaa waxaa laga shaqaalaysiiyey magaalada muqdisho isagoo shaqadan dambe ka howlanaa muddo saddex bilood ah ayaa ugu dambayntii mujaahidiintu ay gacanta ku soo dhigeen shantan jawaasiista ah ayaa midba midka kale ka darnaa dhagar iyo khiyaano intaba wax badanna ay ku faraxsanaayeen daadinta dhiigga dadka muslimiinta ee wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya waxaa maanta la hor keenay iyaga oo jeebeysan islamarkaana dulaysan fagaare ay ku sugnaayeen muslimiintii ee lafta dhoongashay ku noqdeen haddaba maxay sugayaan maanta waatan ugu dambayntii maxkamadda kudhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose ee ku dhawaaqday xukunka dilka ah ee jawaasistan xukun intaa kadib maxkamaddu markii ay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedaysanayaasha magacyadooda aan sare ku soo sheegnay iyo jawaabtoodii oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay xukuntay sidaas soo socota kow in falka ay ku dhaceen uu yahay mid gaalnimo ah labo in lagu fuliyo dil xaduriddaca waxaa loo uskaday qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaaraa wliyaa bacduhum wliyaa'u bacd wman ytwlhm minkum fainahu minhm in allaha laa yahdi اlqwm الظaalimiin wqowluhu slى اllah عlyh wslm man badla diinahu faqtuluuh rawaahu اljamaacaة ila muslima wqowluhu slى اllah عlyh wslm laa yaxilu dam mri'in muslimi yashhadu an laa ilaha ila اllah waanii rasuul اllah ila bixdaa halaaث annafs bالnafs wاthayib الzani wاlmaariqu min addiini ataariku liljamacة mutafaq عlayh xukunkan wuxuu ku sugnaaday garaal haadaa wabilaahi towfiiq الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تنفيذ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
ugu dambayntiina jawaasiistan dhegta dhiigga loogu daray magaalada kunya barrow ee wilaayada islaamiga shabeellada hoose ayaa waxay ku dabafeelayaan silsilado iyo shabakado jawaasiis ah kuwaas oo allah fadligii shartooda lasoo afjaray laguna dilay fagaarayaal ku kala yaala wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya oo ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab
يتخافتون وما دروا أن الزمان له أذن كل الذي يخفونه يوما سيخرج للعلن يتخافتون وما دروا mahadsanid rabbaane maleeshiyaadka murtadiinta ayaa weerar dad shacab ay ku dileen ka geystay mid ka mid ah xaafadaha magaalada muqdisho sida warbixintan uu ku haya nuur cali warsame abuushayba warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya toogasho dad shacab ah dhimasho dhaawac ay ku noqdeen oo ka dhacday mid ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir maleeshiyaad ka tirsan kooxda riddada ayaa weerar hubaysan ku qaaday xaafadda buulimaaxay ee degmada kaaraan sida ay sheegeen dadka deegaanka maleeshiyaadka ayaa si bareer ah u toogtay dad shacab ah oo si ammaan ah ku joogay guryahooda ugu yaraan laba qof oo shacab ah ayaa ku dhimatay toogashada ay geysteen maleeshiyaadka murtadiinta wararku waxay intaasi ku darayaan murtadiinta weerartay xaafadda buulimaacay inay doonayeen inay boomaan dhulalka shacabka ee xaafadaasi ku yaala saakii aroortii hore waxaa noo yimid ciidamo afku u duuban yahay oo ku labisan dareeska ciidamada booliis militaria aldahabada garaacaya guryaha una sheegaya dadka inay isaga baxaan sababta haddii aan weydiinana oo dadkii ay isku soo baxeenna waxay nagu bilaabeen xabad iyo rasaas noolnool runtii rasaastaas waxay keentay inay nooga dhintaan gabar iyo wiil qaali ah oo ka mid a dadka deegaanka sagaal qofood oo kalena nagu dhaawato dadku waxay diidanaayeen sharci darro dadku waxay diidanaayeen dhulgoob iyo barakicin dadku waxay diidanaayeen in si xaqdarro ah guryahooda looga saaro halka ciidamada oo ay soo adeegsadeen dhiig miidabto ganacsato ah ay go'aansadeen inay boobaan dhulkooda iyo guryahooda ilaa haddana xaaladdu waa kacsan tahay shacabkuna wuxuu duwan yahay jidadka ehelada dadka la laayay oo caraysan ayaa weerar loo adeegsaday dhagaxaan kala hortagay murtadiinta dhibaatada geysanaysay kadibna cadowga ayaa ku jawaabay rasaas noolnool waxaana ku dhaawacmay sagaal ruux dad goobjoog u ahaa masiibadii goobtaasi ka dhacday ayaa warbaahinta u sheegay inay soo weerareen arxanlaawayaal horar ku ah hantidooda iyo naftooda
gabadh iyo wiilaa dhinteen wiilka macaana hadda qaadka xaqa ugu yaalan waa la qaaday waxaan xaqadeynana waa ciidanka boolis goobta boolis militaariga gurwaay ciidanka aadan geelaan xaqadee waayo
kooxda ridada soomaaliya ayaa sii kordhisay dhulwalboobka iyo dhibaatooyinka kale ee ku hayso shacabka muslimka ee ku dhaqan magaalada muqdisho xilli weliba lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan
mahadsanid abushayba howlgal askar murtadiin ah lagu dilay ayaa ka dhacay deegaan hoostaga magaalada marka ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen isbaaro maleeshiyaadka ridada u tiilay deegaanka shalambood ee hoostaga degmada marka ee wilaayada shabeellada hoose dhimashada inta la xaqiijiyey waa laba askari oo murtadiina in ka badan lix boqol oo ruux ayaa ka faa'iidaystay jowlad dacwi ah oo wilaayada islaamiga ee galgaduud ay ka fulisay degmada galcad iyo deegaanada hoostaga ee wilaayadaas marwaan maxamed ayaa warbixintan inoo haya muddo laba bilood ah maktabka dacwada ee wilaayada galguduud ayaa howlo dacwi ah ka waday degmada galcad halkaas oo lajno dacaad ah ay ka bilaabeen dacwatul aryaafa taasoo ah dacwo diini ah oo lagu gaarsiinayo bulshada ku nool degmooyinka iyo deegaanada miyiga ah si loo xoojiyo fahamka diinta islaamka loona toosiyo bulshada qaybaheeda kala duwana dacwadan ayaa waxaa fulinayay lajnad ka kooban toban ruux oo ducaad ahaa kuwaasoo maktabka dacwada wilaayada galgaduud uu u diray degmada galcad iyo deegaanada hoostaga lajnadu waxay howlahooda dacwadaha ka fuliyeen afar deegaan iyo gudaha degmada galcada iyagoo deegaan walba ku qaadanaya muddo maalmo ah si ay bulshada ugu faa'iideeyaan intaay dacwada socotay ducaadu waxay gaareen deegaanada budbud shabeelle gallibaax iyo calafraha halkaasoo ay ka bixiyeen duruus diini ah oo jadwalaysana islamarkaana si gaar ah loogu talagalay bulshada ku dhaqan degmada galcad iyo deegaanadeeda hoos yimaada dacwadan ayaa waxaa ka faa'iidaystay ku dhowaad lix boqol oo ruux kuwaasoo isugu jiray odayaal dhallinyaro iyo haween iyadoo lajnadii ducaaddu ay ku ammaaneen siday u soo dhoweeyeen ducaadda iyo sida ay uga heelanaayeen waxbarashada maktabka dacwada u keenay taas oo bulshadu ahayd mid baahi weyn u qabtaa munaasabadii gabagabada u ahayd dacwatul aryaafkan ayaa ka dhacday magaalada ceelbuura waxaana ka soo qayb galay culimo ducaad ugaasiyo iyo nabadoonno ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay mid ka mid ah ducaadda lajnada ah kaasoo faahfaahin ka bixiyay howlaha dacwiga ah ay ka fuliyeen degmada galcad iyo deegaanada hoostaga haddii aan ka warbixiyo lajnadii ama socodkii dacwatul aryaafka ahaa aynu ku marnay degmada galcad muddada aynu soconnay ee aan jirnay degmadaas ee shaqadaas aan wadnay waxay ahayd muddo laba bilooda waxaynu ka bilownay deegaan la yidhaahdo budbud ayaan ka bilownay muddo shan iyo toban maalin ayaan joognay waanu ka tagnay deegaan waxaan tagnay la yidhaahdo shabeelle ayaan tagnay dadka qaarna ay u yaqaaniin ceel jiqow meeshaas yaan toban maalmood joognay adiga waa ka soo tagnay waxaan nimidnay degmadii oo maqarkii tuulooyinkaas marka aan ku wareegayna ah oo muxaafadadii shaqadu ka socota ah markaan nimidnay muddo waxaan joognay siddeed maalmood ah alxamdulilaahi waxaan ku xijinnay deegaanka la yidhaahdo cali afrax ayaan ku xijinnay isagana kow iyo toban maalin ayaan joognay waanu ka tagnay waxaan tagnay meel la yidhaahdo gallibaax waxaan joognay muddo saddex iyo toban maalina muddadaas labada bilood aan maqnayn shantaa makaan ayaan tagnay alxamdulilaahi marka shaqadu inahaasay ahayd waxaa jiray marka shaqada intii la wado qof kastaba in mustawaheedii lagula dhaqmay mustawooyinka marka haddii la helo dadka kitaabo kala duwan ay u baahanayaan deegaan walba si u yaallaa kutubtii iyo duruustii la akhriyey marka haddaan carabka ku dhufto waxay ahaayeen tafsiirka qur-aanka kariimka xisib baa laga akhriyey waxaa kale islaaxulmujtamac ayaa isna la akhrinayey oo xadiidkii ah dalaa-il oo asna caqiidadii alwalaa walbaraa ah ayaa la akhrinayey waxaa la akhrinayay khud caqiidataka min alkitaabi wasunna oo qofku markaa as-aasiyaadka hooso iyo inuu shirkiga ka guuro ilaahay cibaadadiis subxana watacaala u guuro ku boorinayo aayaadkii iyo axaadiistii ahaa la akhrinayey waxaa la akhrinayey tarbiyat lislaami asaaskii hore oo qofkii markaa kitaabadan aan qaada karin yaa kaas laga soo dhisayey waxaa barbar socday muxaadaraad kala gedisan sida alwalaa walbaraa in waxyaabihii fuxshigii oo dhanba adigu isku duubay munkaraadkii laga hadlo macruuf iyo waxyaabihii khayrigaah la isku booriyo oo dhanna way garab socdeen intaasi kadib munaasabadda waxaa kelmad dardaarma ah ka jeediyey ugaaska beesha mursada ugaas cabdulaahi daahir axmed ah kaasi oo ku booriyey ducaadda inay sii laba jibbaaraan dadaalkooda dacwiga ahaa islamarkaana ay mar walba u heelanaadaan faafinta diinta islaamka iyo wacyigelinta bulshada ducaatun ilaalaahi aad ku tihiin dacwada ilaahay dartiisa aad u socoteen ilaahay dartiisa aad ugu yeerteen dadka ducaadaa tihiin runtii waa idin soo dhoweynaynaa qadyadaasu si baahi weynaa ka jirta meeshaas meelo badan oo baahidaasoo kale ay ka jirtana way jirtaa dacwatul aryaaf dadka reer baadiyaha waa soo aragteen dhibaatada haysato waa soo aragteen weliba adinku waxaad kala kulanteen waqti duruufo ay jirto oo duruufo roob la-aan iyo jiilaal iyo waxyaaba dhibaatooyin ay iska jiraan ummadda laakiin wanaagsanu way ogoysaa waxaa layidhi cilmigu waa madhar socda roob markaa socda waa gudbaa soo maa roobka markaas haddaan lagu intifaacin waa kaa tegaa marka ilaahay dadkaas bulshadaas aad u tagteen sida aad ugu tagteen oo dhan wax u qaadamaayo laakiin ilaahay dadka kasoo saaro ayaguna ku intifaaco diinta ilaahay ku fahma adigona ajri xasanaad ilaahay ka siiyo jazaakum allahu khayran meelaha u baahanna inaadan ayadana aadan ka daalina wakhtigiina aad qayb aad nasataan iyo qaybaad saas dacwadaas u fulinaysaan aad ka dhigtiin sidoo kale waxaa madasha ka hadlay guddoomiyaha golaha odayaasha dhaqanka wilaayada galgaduud nabadoon meelow heliye culusow isagoo ka hadlay muhiimadda ay leedahay wada shaqaynta ducaadda iyo odayaasha dhaqanka si loo helo bulsho ka dhisan diinta waan aragnay waxaad aragteenna waan soo aragnay waana ka warqabnaa sida macallinka uu sheekhu u sheegana ajirkiisa xasanaadka ulsara saas waaye mas-uuliyaddaasi gebigannana waana saaranta nin kastaba inuu dadaalo oo naftiisa ka dadaalo oo qarabada aan u dalaan muslimiinta oo wixii lagu bixi karo naf iyo maalba aan ku bixino jazaakum allahu khayr waan la qaadanay ajirkiina xasanaadkana allah inii saaro waa dadaasheen adigoo safarkii waaga inku taagan yahay maadaama aad nala kulteen waan soo dhoweynaynaa sida walaalka iga horreeya sheegay waan inkala qaadanayna insha allahu tacaala biidnillahi baari haddii alla idmo ajirkiina xasanaadkana allah inii saaro waxaan rabnaa juhdigaas iyo diinkaas inaan ku dadaalno mas-uuliyadda aadna saarteenna waan inla qaadanay jazaakum allahu khayr maktabka dacwada ee wilaayada galgaduud ayaa dardargeliyo howlaha dacwiga ah ee uu ka fulinayo guud ahaan wilaayada kuwaas oo lagu beegsanayo dhammaan qaybaha bulshada gaar ahaan dadka ku nool deegaanada miyiga ahaa dacwada ayaana ah mid muhiim u ah gaarsiinta cilmiga diinta islaamka meel kasta oo ay bulshadu ku sugan tahay taas oo ka tarjumaysa dadaalka joogtada ah ee wilaayada ugu jirto horumarinta dacwada iyo toosinta bulshada mahadsanid marwan guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee bakool ma inta ka qaadanay geek raashin sokor iyo galley iyo saliid yadhana siiy maynana siiyay xarakada shabaab almujaahidiin awil ilaahay kama hasan hatana laankaalabahi iyo laanka dhiibi ya kama hasan garasweyne waxay dhacdaa duleedka degmada xudur ee wilaayada bakool waxaa gaaray gurmadkii raashin qaybinta ee uu waday guddiga gurmadka abaaraha wilaayada islaamiga ee bakool oo wakiilka guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab inka badan boqol qoys oo masaakiin ah ayaa ka faa'iidaysatay raashinka noocyadiisa kala duwan oo laga qeybiyo deegaanka xilli dadkaasi ay saameeyeen abaaraha ku dhuftay wilaayada waxayna arrintaasi farxad gelisay dadkii raashinka nasiibka u yeeshay fagaaro weyn oo ku yaala deegaanka garasweyne oo raashinkan laga qaybinayay waxaa goobjoog ahaa maamulka islaamiga deegaanka culummo nuqobo iyo dadkii raashinka loo qeybiyey shiikh aadan yare oo ka mid a culummada wilaayada islaamiga ee bakool ayaa goobtii dadkan raashinka loogu qeybinayay ka jeediyey kelimadan insha allahu walaalayaal ilaahay subxaana wa tacaala ya mahadle usimaadan dhammaadan le haddii mayu ahaa nilnicmooy alxamdulilaah haddii mayu ahaa abaarniirido alxamdulilaah haddii culays kasta kooyo alxamdulilaah mar walba ilaahaya lankamaadiya subxaana wa tacaala ilaahay meeray subxaana wa tacaala walow basad allahu risqa licibaadihi labaqow fi lard odoomanka ilaahay haddii mar welba lambar waaqayi fadi oo mar welba nicmo laylankaweelo fadi mar welba arang laylankaweelo fadi dhulkaka googa fadi ngaleri wal googa fadi wal butaamo fadi ilaahay lahilmaamo fadi wal kufriyi fadi abaartangisangargaasan dembi dhaafa ninka jare ilaahay dembiga nooka dhaafe harakatu shabaab almujaahidiin yamay waa raashinkan biyen ya ninka deeqeen walaalo joonka deeqeen insha allahu tacaala may balena jazaahum allahu khayran ilaahay subxaana wa tacaala ijarku sii miisaanka xasanaadku alle ka kor weele islaamka alle ka kor weele gaalada alle ka jibi nabi muxamed alayhi salaatu wasalaam ma erey wal tunsaruuna wa turzaquuna ilaa biducafaa'ikum may walsiin gargaaray oo walsiinka naariisay ilaa dadka daciifiinta ee maay marka maylena dadka ganacsatadae marka mayli fadeey anii oona lan welba yaraysana wali tabrisiis elbaa walaalo jeykatara ilaahay subxaana wa tacaala haniig naariisay qaar ka mida dadkii nasiibka u yeeshay inay gaarta gacanta guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada islaamiga ee bakool islamarkaana raashin ka qaatay ayaa ka warbixiyey farxaddooda iyagoona mahaddalle kadib u mahadceliyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab bismillahi asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ma inta ka qaadanay geek raashin sokor iyo galley iyo saliid yanana siy maynana siiyay xarakada shabaabulmujaahidiin awil ilaahay kama hasan hatana lankalbahi iyo lanka dhiibi ya kama hasan lanki dhiibin ilaahay ajari xasanaadku sii lanki qaadadeen ilaahay barakaah muslimiinka alla bowyeey gaaladan alla dilay ilaahay mahadle uma kabacda lanki raashinkin masaakintan ansheeni sababta kalahaay ya mahadleh may raashin laka qiibiyaw dhabanku jaran buuganku jaran aragday raashingananisi aragday galley sokor saliid kollay ikol mayba waa masaakingaano mayba waa laka farhi ilaahay mayba waaha islaamka galantis korkaweel ilaahay gaalada ibi guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada islaamiga ee bakool ayaa horey sidan oo kale raashinkan kaga qeybiyey deegaanada boordhuxunle iyo ceelansaar oo ka mida deegaanada hoostaga degmada waajid ee wilaayada bakool iyadoona ay ka faa'iidaysteen boqolaal masaakiinna oo xilligan abaaruhu ay saameeyeen mayba waa masaakiingaano mayba waa laka farhi ilaahay mayba waaha islaamka galantis korkaweel
maamulka islaamiga ee degmada xagar ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa dowlad diiniya u soo gebagabeeyey muwaadiniinta masaajida degmadaas waa kan cabdiwahaab maxamed bukhaari dowradan oo socotay muddo saddex maalmood ah ayaa ahayd mid kor loogu qaadayo aqoonta iyo xirfadda mu'adiniinta gaar ahaan dhinaca sixidda aadaanka iyo barashada tilmaamaha laga doonayo qofka haya xilka mu'adinnimo dowradan ayaa loogu magacdaray saxaabigii jaliilka ahaa ee cabdulaahi ibnu ummi maktuum allaha ka raali noqdee si loogu daydo dadaalkiisa iyo kaalintii uu ku lahaa fidinta diinta islaamka qaar ka mid ah mu'adiniintii ka qayb galay dowrada loo qabtay mu'adiniinta degmada xagar ayaa sheegay inay ka faa'iideen duruus muhiim ah islamarkaana ay codsadeen in loo joogteeyo dowraadka noocani oo kale ah ilaahay baa mahad iskale waxaan joognaa degmada xagar ee maalmahan saddex maalmood dowro ah maktabu dacwo degmada waday ramlaankaad ma og tahay oo loogu diyaargaroobo maaragtay taraawiixii iyo maaragtay tahaajudkii lagu soo dhoweeyo maanada sidoo kale muxuu ahay maaragtay imaaminta iyo si maarata shaqooyinkooda ay maarata u xifdiyaan oo aad ugu taxdiraan faa'iido badan aan ka gaarin insha allahu tacaala wajasaakum allahu khayr haddana meel fiican ay nooga dhammaatay wax badan waan ka faa'iidnay kolley ma rogne degmada xagar may miilaan ku qaadanay sidde maalmood oo duuriya walaanu ku faa'iidnimay kumadee ramadaanka maanaa siliyan qaabale lahay iyo waxyaalaha oo la qaabale lahay tan kale oonu ku faa'iidnimay ahaan al amaana ammaanidoo maana uun hayn oo muta mas-uuliyad aan hayno ammaanida maanaa walaayee lata iyo qiimadii lata qiyaamka leyka iyonay taraawiida faa'iidaylata meel ku faa'iidin markaan unumaynu idinku baahanyaa intiinu dhahdo dhuugsanno oo idin sheegada ramadaanka iyonay waxyaalaha sunnooyinka iyo dhahdan dhuugsanno maanaa dadaalkii hor dadaalanka daran mu'adiniinta hagar ka mid ah maalimahan waxaa noo socday doori saddex maalmood si wanaagsan nooga soo dhammaatay si wanaagsan aan ku soo dhoweyno si wanaagsan u soconno roob bashbashay barwaaqeen nabadna ilaahayna siiya aan rajaynaynaa wanaagaan nooga soo dhammaatay waana soo gabagowday waxaan ku qaadanay diini si fiicanna u qaadanay si fiican wax nooga taray si fiican u fahanay dowradan loo soo xiray mu'adiniinta degmada xagar ayaa ku soo beegmaysa iyadoo lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan oo ah bil fadli badan laguna dadaalo cibaadaadka iyo camalka suuban taas oo sare u qaadaysa muhiimadda howlaha ay hayaan ragga gacanta ku haya masaajidda mahadsanid bukhaari ugu dambeyntiina haweenka ku dhaqan deegaanka show ee wilaayada islaamiga hiiraan ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furumaha hore ee wilaayadaas mar kale warbixintan waxaa inoo haya yaasir maxamed munaasabadaani oo ahayd mid hadiyaad kala duwan ay ku wareejiyeen haweenka ku dhaqan deegaanka show ee wilaayada hiiraan ayaa ka dhacday gudaha deegaankaas waxaana munaasabadda ka soo qayb galay culimo nuqabo iyo marti sharaf kale sheekh axmed dheere oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ayaa si aad ah ugu dheeraaday fadliga infaaqa lagu bixiyo jihaadka waddada allah jihaadka iyo midhihiisa iyo dadka muslimiintiisa ay ugu taagan yihiin inay jihaadka garab joogsadaan weliba khaasatan gabdhaha muslimaadka iyo muuminaadka ah taas ayaa wax weyna ilaahay subxaana wa tacaala wuu amray aayado fara badan ayuu ku amray in jihaadka infaaq la geliyo isagoo iimaan la isugu yeedhay isagoo muxuu ahaa iimaanka lagu xidhi yaa ayuha aladiina aamanuu hal adullukum calaa tijaaratin tunjiikum min cadaabin aliim ilaahay subxaana alflaamim dalika alkitaabu laa rayba fiihi hudan lilmuttaqiin aladiina yuuminuuna bilghayb wa yuqiimuuna asalaata mima razaqnaahum yunfiquun ilaahay subxaana wa tacaala aayadahaas waa noogu dhawaaqay waana nagu booriyey si jihaadka loo garab joogsado oo ayuu noo sheegay in la infaaqiyo oo dadka weliba muttaqiinta un inay infaaqa bixinayaan haweenka ku dhaqan deegaanka show ayaa sharaxaad ka bixiyey hadiyadda ay ku wareejiyeen ciidanka mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayada hiiraan waxayna hadiyaadkaas u wakiisheen naqiib macalin cumar deeq aan u diyaarinay walaalaheena furunta horan jooga mujaahidiinta oo geesiyaasha tawxiidka aan u diyaarinay deeqdaasoo kale ah boqol iyo labaatan loor oo buskud ah laba boqol iyo labaatan oo caagado ah toban kartoon oo timir ah ayaan ugu talagalnay walaalaheena mujaahidiinta ah abaaro iska jira aweyda intaas iyo inka badan insha allah waa idiinu soo maqana waana idin soo maqnaa ansaar iyo mujaahidiin annagoo ah waxaanu ku wareejinayaa naqiibkeena macalin cumar xafidahullah naqiib macalin cumar ayaa haweenka ku dhaqan deegaanka show kaga mahad celiyey hadiyaadka ay ugu tala galeen ciidanka mujaahidiinta ee ku jelbi xiran furimaha hore ee wilaayada hiiraan waad mahadsantihiin jasaakum allahu khayran haddii aan soo hormariyo waxyaabaha hadayaadka gabdhaha muslimaadka ah ee halkan maaragtay show ay dhiibeen si maaragtay ragga mujaahidiinta ah ee furmaha ku jira ay u gaarsiiyaan bishan ramadaan waxaan rabnaa ikhwaaniyi waxaan idinku tahniyadaynaynaa dadaalkiinna maaragtay aad dadaalaysaan waad ku mahadsantihiin ilaahi subxaana wa tacaala abaalkiinna jannaatulfirdowsi allah ka dhigo haweenka ku dhaqan wilaayaadkii islaamiga ayaa door weyn ka qaata jihaadka bariga afrika iyagoona si xiriir ah furimaha hore u gaarsiiya hadiyaad kala duwan aad buu u mahadsan yahay yaasir warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu